iga maxaa u diiday dalkayga maxaa u diiday anuuntayda baad daryeelayn anuuntayda baad daryeelayn dantiisuu nimay cidlaysay maxaan dawadiisa raajay maxaan dawadiisa raajay dagaalka sokeeyahayga dagaalka sokeeyahayga inuu dabayaaqa yeesho dadkayga maxaa u diiday dalkayga maxaa u diiday
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan inta naga daawanaysa youtube-ka iyo facebookga kusoo dhowaada barnaamijkeenna codka soomaalida waa barnaamij aan idinku soo gudbinno afka soomaaliga oo aanan ku falanqayno arrimaha soomaalida bulshada arrimaha bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan denmark haddaan nahay media qom waa barnaamijyo inta badan warbixin doodo arrimaha bulshada caawa ee waxaa marti noogu ah barnaamijka cabdirashiid cartan oo ah walaal soomaaliyeed oo degan magaalada copenhagen kana shaqeeyey ururo badan lasoo shaqeeyey barnaamijka caawa saad aragteen ama saad akhrisateenba wuxuu ku saabsan yahay maqnaanshaha ragga weliba aabayaasha ay ka maqan yihiin familka cabdirashiid programkan ama arrintan aad ayuu xirfad dheer ugu leeyahay annaga oo media quban media groupna arrintan waan lasoo shaqaynay ama xirfad ayaan u leenahay maadaama aan aan soo caawinay familo badan oo dhanka ilmaha iyo dhanka iskuulaadka marka waxaan kusoo dhaweynayaa oo programka sii wada doona maxamed intaan maxamed soo dhaweyn cabdirashiid cartan soo dhawo walaal cabdirashiid dadkana isu sheeg cabdirashiid cartan waa kuma soo dhawo cabdirashiid asalaamu calaykum maasha allah mahadsantihiin waa dhowahay waxaa lahaa cabdirashiid cartan magaaladan companyan ku noolahay waxaan ahay aabe saddex caruur leh oo kasoo shaqeeya arrimo badan inta qaybaha weli qaybaha sharciyada arrimaha bulshada waxaan kasoo shaqeeya common hounds commune qaybta familka waxaa asalkeyga bartay social qodgiba marka arrimahaas dhan waxawaaye wax baan ka ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa organization ama shirkad ka shaqeyso aabayaasha micnaha danaha aabaha iyo caruurta oo horgelisa dhinaca micnaha ururnimada iyo holnacsid abaabusho
maasha allah maxay ahayd horta bilaag waxaa fiican inaan dhahno mawduucan waa mawduuc aad xasaasi u ah oo u baahan inay dadka ay ka fekeraan hadalladii dhahayaan iyoy soo qori doonaan insha allah meeshan looma fadhiyo inay dad la eedeeyo ama inay disaflagaadeeyo laakiin waxaa la rabaa inay la fahmo sababaha keenayso dhibaatooyinkan ragga khaasadan ragga ay la kulmaan maxay ahayd badankood ragga wax lagama maqlo markii caruurta iyo familka laga hadlaayo marka shirar qabanayno oo ku saabsan caruurta iyo qoyska markasta dumara ugu badan dadka imaado marka mawduucan ragga waa mawduuca adi saddex sano camal aan baaraynay sababaha waxaan keenaya maxay tahay markii loo fiirsadana caruuraha waalidkood laga qaaday iyo badankood waxay u badan tahay famil oo aabihii uu suwarka ku jirin marka waxaa muhiim noo annaga inaan ogaano horta sababaha waxaan keenaya maxay tahay iyo caqabadooyinkan waxaan keenaya maxay tahay ilan haddii aan dhahno maxaa aaminsan annaga waxaa aaminsanahay aabbo xun iyo hooyo xun inaysan jirin laakiin sababo waxaan keenaya inay tahay waxaana muhiima in la fahmo sababahan maxay tahay sidaas daraaddeeda cabdirashiid u casunay adinkan haddaa rabtiin inaa nagala qayb gashiin wadahadalkan commentaa soo qori kartiin maxmuud aa la socon doona insha allah commentyaashiina hadduu su-aalo muhiim ku jirana waa maxmuudaa soo qaadi doona so cabdirashiid wax yar ma noo faahfaahi kartaa sababta ururkan oo baaba la dhahayo uu muhiim u yahay iyo muxuuna ka shaqeeyaa
dabcan baaba sideed sano sagaal sano ka horaa la bilaabay waa urur oo ama dhaqdhaqaaq oo micnaha hirgeliyo doorka aabaha waxaa laisku waqti dheer waxaa waddankan denmark lagu weerarsanaa sidaa hor u sheegteenba micnaha maqanaanshaha aabba uu ka maqan yahay faamilka ama nolosha carruurtooda marka saasa dhahay ma ahan aabbihii micnaha doorkiis qaadan waayo oo aabanimada laakiin meelaha carruurta iyo micnaha institutionada oo iskuulaadka gruubyada meelaha aabbihii shirarka ma imaanayaan micnaha kama soo qayb galayaan aabbihii waa la waayey waa la raadinayay marka kooxdan baaba ayaa isku dayday inay baarto maxaa jirana maxaa loo waayey marka waxay soo ogaadeen waxay wareysteen ilaa kun iyo saddex boqol dadka la dhaho fabison oo ka shaqeeyo oo xirfadda ule carruurta xanaanadaha iskuulaadka iyo aabbayaal ayay soo wareysteen waddanka oo kun iyo saddex boqol oo qof ah marka si u ogaadaan bal maxaa jira maxaa dhibka duka jiraa marka waxay soo ogaadeen arrimo badan laakiin waxaan kusoo koobayaa afar qodob qodob koowaad waxay ogaadeen inuu jiro kalsooni daro horta aabbaha iyo institutionada carruurtooda ay joogaan sida xanaanadii iskuulka iyo aabbayaasha waxaa ka dhexeeya kalsooni daro taas waa mid tan kale waxaa waxaa jiro dadka ka shaqeeya carruurta iyo faamilada ka shaqeeyo naftirkooda xirfad uma lahan sidii aabbihii loola tacaamuli lahaa aabbaha ajaanibka aabbaha muslimka si loola tacaamuli lahaa ayagana xirfad uma laho taas way ka maqneed tan saddexaad aabbaha oo waddankan imaado oo waddan kale ka imaado dhaqan kale leh meel kale micnaha luqad kale ku hadlo waxaa ka maqneed waxaa ka maqan la jaanqaadi waayeen habka waddankan aabbaha uu doorku cayaar lahaa ayaa ka maqan marka macnaha waxaan ka wadaa uma laho dhaqan dadkeena weli qaasanta soomaalida dhaqan uma laha in aabbaha uu ka sheekeeyo carruurta yaryar iyo koriinkooda waa wax lagu yaqaan hooyada tayada iyo carruurta aabbahana dee banaanka kusoo shaqeeyaayo wuxuu keenaa wixii laga rabo doorkiisa ahaa macnaha biilkii ayuu keenaa marka waxaa roolkiyaa kala duwanaa marka inta laakiin waa in la wada hadlaa qof walba uu hawsha taallo dhinaca qabtaa marka iswareeraa dhacay wareerkaasna wuu jiraa taasna lasoo ogaaday tan afaraad oo jirta waxa waaye institutionada dhexdooda institutionada dhexdooda iyo aabbihii waxaa ka jira wax la dhaho conflict macnaa dagaalaa ka jiro macnaha maadaama la isfahmi waayey aabbihii wuxuu dareemay in la takoore macnaha maadaama la takoore oo macnaha la siin waayey sharaftiisii iyo qiimihiisa la siin waayey asagana waxa waaye geesu ka istaagay macnaha waxa waaye maadaama oo lala tacaamulaya siduu rabay lala tacaamul waaya carruurtan asagaa dhalay asagaa mas-uulka soo ahaa markuu soomaaliya la joogay afrika la joogay hadda asagaa mas-uulka ah ka fikirayo laakiin sidii la rabay looma looma sharfin marka aabayaashna waxay dareemeen in meel looga dhacay saa darteeda arrimahaas dhan waxay isku dayeen marka baaba inay isfiiriyaan sida loo xalin lahaa marka waxay sameeyeen concept concept ay sameeyeen mashruuc ay sameeyeen ku saabsan aabbihii dowladdii in la heshiisiyo horta aabayaashii dowladda in la heshiisiyo marka waxay sameeyeen program oo waxa la dhaho langs legal dhaho aabayaasha ay galaan ma in aabaha la barayo aabas u noqon lahaa maahan laakiin aabbihii iyo fabrisoonkii a kulmaayo diyaluumuda la qabanaa marka mashruuca laga hadlaa meesha oo ku saabsan koriinka mashruuca ku saabsan maxaa la dhahaa dhaqankii waayo aabihii dhaqan waxyaalo badan u qabtaa jiro aabbaha haddaba waxyaal naga sheego marka oo dhalinyarada ajaanibka iyo dhalinyarada deenishka oo marka laga hadlaa ragga waxay kala duwan yihiin ninka dhalinyarada ah oo soomaaliga ama carabka ah jaa isagoo yarba wuxuu og yahay inuu aabba noqonayo inuu door leeyahay micnaha taas looguma sheekeynayo ma fahamti marka laakiin habka u noqon lahaa iyo habkii laga raba iskeeni wa iska iskeeni la marka mana la qasbi karo xoog ma jiro meesha xoog marka dhacde dee banaanka kusoo dhaceen carruurtii aabbihii waxa waxawaaye doorkiisa waxa waa waal dhaafiye dowladdii iyo hooyooyinkiina carruurtii wahaan waaye maanta dhib ka jiro marka la fiiriyo meelaha social uset omqoda la dhaho micnaha ama soo keen the gatewa la dhaho miyolo paagan volsmose timbia meelaha geelaqo paagan marka la dhaho wiilal badan dhalinyaro ah teenager ah hooyadiina gacantooda ku han weysay aabbihiina waxa waaye waxaa yidhi saas saa u korinaysa sax ma ahan dowladdiina qaban weysay marka arrimo noocaasa ka shaqeeyaan baaba in la isfahansiiyey bal aabbihii iyo institutionada neto oo carruurta ka shaqeeyo danta carruurta wado waayo aabihii dantii wadaa ayaga dantii wadaan say isku fahmayna marka arrimo noocaas xitaa la sameeyey concept ah
su-aalahan jawaabtaa dhihaysay aabbayaasha ama nimanka badankood waddankan weli jaan qaadi waayeen waa waxa mar kasta maqalno marka su-aalaa ka imaanaysa oo su-aashaas waxay tahay ragga soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed isku waqti imaadeen waddankan so sababta keenaysa maxay tahay ragga badankood inay la jaan qaadi waayeen waddankan ama aabbayaasha badankood inay la jaan qaadi waayeen waddankan waxaa kaloo ka dhawaajisay inay dareemeen inay la riixayo oo ixtiraamkooda la siinayn waanu ognahay oo waddankaana ku nool nahay wax lisma siiyo qof walba booskiisa u dagaalama so sababta keeni weyse maxay tahay marka inay booskooda u dagaalami waayeen iyo inay la jaan qaadi waayeen waddankan
waxyaala horta qofka jinsiga ku xiran waaye waa cons horta waa cons offels u jira meesha ah ninka iyo dumarka iyo ragga waxay u kala duwan yihiin ragga wax dhaqso inuu qaato horta oo ku adagta waayo waxyaala badan iska fiirinaya dumarka waa iska fiirinaya dabcan laakiin waa ka dhaqsa badan yihiin sida micnaha wax u fahmi lahaayeen ama u qaadan lahaayeen ama u xeel marin lahaayeen haddana ragga waxay dareemeen inuu ragga wuxuu aaminsan yahay qof inuu asaga mas-uul yahay aabihii inuu reerta mas-uul ka yahay carruurta mas-uul ka yahay asagii dhaqankii iyo diintii iyo asagoo gacanta ku hayo marka markuu dareemo in oo xoogaa la jiiri rabo uu dagaalama waa nature waay dowladdii iyo systemkana may fahamsaneen waagii hore sidii micnaha aabbaha loola heshiin lahaa asagoo dareensan inuu saxsan yahay la dhegaysanaayo waxay ragaysa u dhadhicin lahayn hadda oo kale marka anaga qabanayno oo kale diyaaloomoodaha ama lasu kulmaa wadahadalka oo aabbaha iyo kasoo qaad baanahewlida ama iskuulilida markaan kulansiinayno waxaan ka bilaabnaa aabbaha muxuu og yahay fas ewne waxaa ogaanayaa ayaga marka qofka aabbaha wuxuu dareemayaa inuu wax badan awoodo wax badan og yahay in la dhegaysanayo ayagana way discipliya macnaha way kusoo daraayan wuxuu qofki isleeyahay waxaa ka dhiman marka waxaa dhacaya xag waxaa dhacayo aabbaha wax buu og yahay asaga aabba ah adina wax baa og tahay danta carruurtaa wadaa laakiin asaga loogu dambeeyo waaye asaga inaad kabtid waaye maaha asaga inaad ku ku intid wax cusub fahamti marka haddii habki loola dhaqmi lahaa aabbaha ragga waxay rabaan in la sharfay rabaan in waxay rabaan la ogaado la dareensiiyo in la dhegaysanayo inuu wax yaqaano ma fahamti dabcan soomaaliya marka la joogo raggaa mas-uul ah raggaa familkii madaxa familka ah ma fahamti marka doorkaas hata aabi inta marku imaaday doorkaas waa waaye laga yaabo shaqalaana ku dhacday waxyaalo badan isku kulmeen marka waxa dagaalu galay asagana waa lala dagaalamay
marka su-aal kala imaanayso maxay ahayd doorka uu aabbahan waayey marka ma dhibaato sistemka ka imaata miya mase dhibaato familka dhexdooda ka imaata waa aabbihi hooyadu isfahmi waayeen
soomaalida horta arrin badanaa qaas u ah dad waxa waa dad horta waxa waaye soo arka qax oo dagaal iyo maxaa la dhahaa rafaad soo mara waaye mafahamti oo qaxootinimo soo mare inta imaadeen marka ayagoo meesha la qabsan luqadii dhaqankii waxyaalo badan isfahmi la oo weli israadinayo habkii u noolaan lahay habkii ula qabsan lahay raadinayo ayaa haddana systemkii kuma sugayo carruurta kuma sugaysa luqada dhaqsa baranaysa carruurta carruurta dhaqsa dhaqsa baranayaan dhaqsa marka waxaa kusoo gelayo daad badan oo kusoo gelaayo iyo iyo maxaa la dhahaa rabitaan badan oo dhinaca systemka carruurtii marka wixii dhan horta waxaa noqonaya waxaa dhacayo marka walaala dhacayo walaalkaas markuu dhacana dee habkii loola qabsan lahaa dadkan luqadda la fahmi weysay caruurtii oo dhaqsa deenishka la qabsatay micnaha luqadii iyo xoogaa deg deg ku jirna casiibto waa yar yihiine marka waxaasna waxaa imanayo conflict imaanayo dabcan aabbaha marka difaacu galaa waxaa dabiici waa qofka difaacu galaa
yuu iska difaaca laakiin
wuxuu iska difaacayaa waxaanu ogeen oo ku imaaday asagoo wixii laga dhaadhicinin oo wixii ka dhaadhicin oo cabsi qabo waddan gaala dhul gaalaa joogtaa dhulkaa luqad duwan dhaqan duwan mafahante weli waxaan aniga waxaan kusoo aadnay waa oo waddanka dee denmark hadii special waxa u ah maqaas u ah waddi waxaan waqti waxaan kusoo aadnay oo micnaha jihada iyo hadalka laga hadlaya ajaanibka muslimiinta ee ku laatay de isla marka waxaad dareemaysaa marka in oo weerar laguu yahay diintaadi dhaqankaadii marka adoo waxaa u fahansaneen si lasay dhici aqoonin aad dagaal gelay dagaal noocaasna haddaa soo diyaarin waa ku jabay dabcan
hadda maxay ahayd haddii loo fiiriyo maxay ahayd ilan hadda soomaalida khaas ahaanaan ka hadloonaa laakiin haddii denmark ahaan loo fiiriyo ilan waxaan raadinay tirakoob aabbayaasha ku saabsan meeqa caruurtooda la degan meeqa caruurtooda ka maqan soomaalida weli khaasatan looma sameyn laakiin general ahaan waddankan dadka ku noolaa loo sameeyey waxaa la dhahay labaatan iyo labo percent camal caruurta waddanka degan aabii hooyo la nool labaatan iyo saddex percentina aabba la-aanay nool yihiin shan percent camala nool hooyo la-aan so dhibaatadan ma dhibaato soomaalida keliya haysata miya markii laga hadlayo ninkii iyo doorkiisi mase maxay ahayd waa dhibaato maxay ahayd bulshada dhan oo waddankaa degan haysato
horta soomaalida oo ku badan yihiin soomaalida waxay ugu badan yihiin dadkan kale horta naga soo horreeyay annaga sida marka la dhaho dadka oo turkida ama باكستان او كلا لا لا لا انا بردك كرنو يا عربت او كلا وحيانا نغا سوري ايغنا قار كود او ياشي اياشا جوجو marka marka la isku dhaco dad soo dhex geli karo oo xalin karaa jiro annaga badanaa soomaalida ma laha awooyaal
mala inta ma joogaan waayo waa laga soo qaxay intaa family laga bilaabay first generation aan ahnay marka waxyaalo badana anaga isu kembiirsaday fahmt dhinaca taasna meesha ku jirtaa tan labaadna waxa waaye dumarka soomaalida iyo dumarka kale waxay kala duwan yihiin dumarka soomaalida waa dumar sax waaye dad soomaali ah muslimiin waaye laakiin dumar afrikaanna waa dumar xor ah waaye marka dhaqanka loo fiiriyo marka loo fiiriyo dhaqamada kale oo kale asia oo kale loo fiiriyo badanaa ka imaadeen bakistaanta iyo turkida iyo carabta ka imaadeen dee waa dhaqan oo xagga xoogaa kala dambeyn ay jirto oo dumarka oo xoogaa ragga ay ka dambeeyaan macnaha oo weli ay gaarin heerka soomaalida ay gaarin soomaalida afrikaan waaye oo xor ah qofka soomaaliga markuu qof dumar guursado waxaa dhihi jiray waagii hore waxa waaye dhaqankeeda leeda laakiin jirkeeda ma lihid macnaha ma taawin kartid fahanti dadka soomaalida dad waxaa dad oo sharfo waaye soomaalida ma ahan nimanka soomaalida niman ma ahan dumarkooda dilo oo gumaysado ma ahan
halkaas halkaas haddaan kaa dhex galo cabdirashiid su-aal ayaa ka imaanaysa dadka dadkana daawanaya amiira waxayna weydiinaysaa caqabadaha aabbooyinka ku dhaca sida aabbooyinka ajnabiga iyo aabbooyinka soomaaliga ma kala duwan yihiin ma caqabada gooniya ku dhaca aabbooyinka soomaaliga oo ka duwan kuwa ajaanib ku dhaca
may aabbaha soomaaliya dhibka uu kaga duwan yahay waxa waaye aabbayaasha kale laga yaaba family weyn ay leeyihiin oo caawiyo ma fahamti waalihiis aabihiis awoogiis markuu inta joogo dee waxoogaa wuxuu leeyahay iskaashu leeyahay dadu kaashaduu leeyahay qofka soomaaliya inta joogana jaaliyaddiyaa cusub asagaa cusub wuxuu faamilkaa cusub marka waa wax adkaanayso si usoo kabsado macnaha dhib dhacana dadka caawin lahaa gacan qaban lahaa yar hataa taasna way jirtaa marka dhibaatooyinka dadka annaga wadooyinka aan marayna ayagoo soo mareen ma fahamti marka laakiin annaga waa cusubnahay
halaakiin dhaqankeena ma cusbade
dhaqankee dhaqanka soomaaliyeed sidaan u dhaqanno sida familku u dhisan yahay sida layskula dhaqmo wax cusub ma ahayo haddaa fiirisidna hadda soomaalida waxaa dhihi karaa okay waxaa jira fresh first generationaa jiray oo adig sagaashimeeyadii camal imaaday hadda caruurtii dhaleen caruurii sii dhaleen ayakiina maxay ahayd furitaankoodii dhibaatooyinkoodana weli way badan tahay aabbayaashii hooyooyinkiina way joogaan so farqiga u dhexeeya muxuu yahay marka far u dhexeeya waxa waaye maadaama fiidi wax wax dhaxalaa jira meesha oo wax waxaa jiro adiga role model haddaa haysanin oo aabe oo guulaysta iyo hooyo guulaysta haddaa soo arkin dee adi badanaa wixii soo wixii aad soo aragtaa kugu dhacayo way adagtaas ugu gudubta horta dhinacaas way jirtaa gaab gaabba dhinacaas jiro ma fahantay marka hadda hoo ka soo qaad gabar oo hooyo kin la soo kortay ma taqaano may arkin sida nin loola dhaqmo waayo hooyadeeda ma leheen nin wiilka kuu saaray wiil la soo koro hooyo kin la soo kore dee muu arkin aabbe iyo dumar iyo rag se uga dhaqmayaan micnaha si loo dhaqmi lahaa muu arkin dabcan wuu maqlo wuu akriyey laakiin muu arkin uma laho maxaa la dhahaa uma laho maxaa la dhahaa koriin dhaqan uma laho marka taas horta meesha jirtaa waxyaala badan ah aan muuqaninaa jiro oo annagana haysto oo jab hore ah marka cabaari qaadin laga soo kabsanayo waxyaalaha ka mid ah hadda ka mid tahay in laga hadlo anaga had soomaalida badanaa jaalidaha soomaalida masaajidada in la sameeyo koorsooyin oo guurka ah roolka ah de wax nagu cusub waaye laakiin dadkaan inta sideetameeyey toddobaatameeyey soo sameynaya
ma waxay kula tahay dadka ajnabiga kale inay koorsayaal sameeyaan oo guurka iyo waxaasi ku saabsan ani turkidan ka ogahay wax ka ogahay turkidan wax ka ogahay way sameeyaan bakistaanta way sameeyaan jaalido badana wax ka ogahay rag dad badan la soo shaqeeyey ururo badanna waa arkay koorsooyin badan qayb galay marka waa sameeyaan ha carabta unbaa had waxyaa naga horeysa anaga laakiin kuwa kale wax badan naga horeeyaan carabta laakiin anaga oo kale waa carabta maftirkooda ku badan yahay xoogaa furinka laakiin ayaga waxaa celinaya waxa waaye kala dambeynta ninkii iyo naagtii ah xoogaa adag qofka qofka dumarka oo carab carabta ah markii oo isfuraan oo kalinka naagta furaan furin ku dhaco qofka dumarka carabta waa adagtaas ugu gursato mar labaad ma fahamtay marka ninka ninkeeda way haysanay way is ilaalinay qofka dumarka soomaalidana markii oo furin uu dhaco waxaa fudud qof soomaalida inay guursato mar labaad iyadoo lasoo furay ninka soomaaliga naag kalu hela macnaha waxa waaye anaga dhinacaas waa fududaysan naftirkeena dhaqankeenaa fudud
markaas dhibaatada dhaqankii ka imaanaya maa la dhihi karaa marka dhaqankeenna sida sidaa u aragno familka sidaa u aragno ilen rag iyo dumarka markasta isku dhacayaan xaas nin iyo xaaskiisu isku dhacayaan markasta laakiin nagama qaldana miyaa sidii waxaas loo xalin lahaa ilen soomaalida badankood waxaa arkaysaa meeshii loo noqon lahaa inaysan jirin dad ama systemkii isla aadayaan dad dhaqankii isla aadayaan yacni meeshu qof walba u fiican uu aadaa haddii labada qof is haystaan ilen anag dad muslimiina nahay dad dhaqan lahaa nahay dhaqankeeni inii diinteeni inuu loo noqdi ahaa lahayd laakiin ma jirto inta qof walba meeshii asaga uu isleeyahay waxaa ka helaysaa meeshaas uu cararaa so inta lisma dhihi kara miya annaga saa u dhaqanaa qaldan
dabcan anaga qof dadka haddii qaladkooda qaadanin dowligooda ma sixi karaan annaga soomaalida markaan joogin dhaqankeenna annaguna ugu filnaa habkan u dhaqmayna iyo xalkeenna wuu islakaa miisaana jiray laakiin inta marka la imaaday dhaqankii intii oo haafaaf ah dadka labada wato kulli diintii si fiican looga aqoonin systemka danishka boqolkiiba boqol naftirkiisa aan la wada qaadanin marka wax walba haafaafan ka haysanaa xoogaa xoogaa marka dee waxaa dhacaya wareer weyna dhacayo dabcan haddaan soo qaato soomaalida waagii hore marka soomaalila joogo qof dumarka raggaad isku dhacaan qofka dumarka cararaya gurigeeda aaday waxanaaqda laga yaaba isku xanaaqeen waa la soo celinaa aabaheeda soo celinaa walaalkay soo celinaya inta yaa soo celinaya anaga warigi soomaalidii anaga cadeefadaa jirto waa la isku dhici jiray waa la cararaa dumarka baxe laakiin inta waa isku dhacayaan dumarka baxa cunugii qaadanaya waxaa tegaya qays center celada aniga gurigan qaadanaa ninkan waa ka xoroowa ama ninkii bolis loogu wacaldaha ninkan guriga laiga saaray gurigan anaa iskale caruurteeda bolis markay imaadaanna waxay dhahayaan okay yaa fudud aabaha fudud soo baxnaya adina meelahaas lagaa tuurayaa kray center iyo meelahaas inta marka waxyaala noocaas horta way jiraan kole dhaqankeena wuxuu ku xun yahay annaga waxawaaye annaga waxaana la fudud dagaalkana la fudud soomaalida
cabdirashiid anaa su-aal ku haya marka uu hadda waxaan ka hadlaynaa aniga waxaan yani aan xiiseynayaa furiinka markuu dhaco ay ilmo joogaan wiilal iyo gabdho leh yuu u daran yahay furiinka ma wiilasha mise gabdhaha waxaan inta badan aragnaa in la dhaho gabdhaha soomaalida yani waxbarashada denmark aaday ugu horeeyaan meel kasta jaamacadihii ay ku jiraan gumneyshinada ay dhameeyaan laakiin wiilasha hadalkaas kama maqno marka yuu aad u saameynayaa ilmaha furriinka wiilasha iyo gabdhaha
generationka yaryar mase generationka koowaad waa la kala duwan yahay Ku- kuwa halkan ku koray ama ku dhashay waxbarashadoo dhan halkan joogay Een, wuxuu u saameyn u badan yahay horta dee wiilasha u saameyn badan yahay badanaa maadaama laakiin wax badan is dhaamaan Eh, laakiin wiilasha xoogaa Mm.
saameyn badan waayo Mm.
gabdhaha waxay kaga horeeyaan waxyar gabdhaha waxaa fiican networkkooda fiican feeliskay bay leeyihiin gabdhaha Eh, waxa- she- waxyaan waxyaan ii sheegaa dabeecadda micnaha wiilka iyo gabadhu kala duwan yihiin wiilasha markay dhalinyaro yihiin saaxiibo badan ay leeyihiin markay guursadaan saaxiibo badan way gooyaan saaxiibo soo yarayaan micnaha kasoo yaraadaan gabdhahana Mm.
gabdhahana saaxiibahooda iyo eh, micnaha xiriirkooda wuu sii- way sii haystaan marka qolo- qofka marka labada qof markay karays galaan yaa fudud micnaha yaa badbaado dhow iyo uu saameynaa wax badan dee qofka dee oo waxa- s- s- dadka badanaa uu haystay uu ka kala tageen ka go'ay
maya laakiin waxaan Mm.
ka hadlayaa dhag kuwii waxbarashada ku jiray oo waxbarashadoodii aan dhammaysan oo yani bannaanka taagan wiilashii oo inta badan la leeyahay wiilashii ama cusbitaalladay ku jiraan ama jeelashay u badan yihiin gabdhihiina geeska kale opposite ay yihiin ee waxbarashadii jaamacadihii ka wada baxayaan markasoo lama dhihi karo a- aabbayaasha maqnaanshahooda wiilasha aad ayay u saamaysa Ta- dabcan eh, dhinaca koriinka waayo hooyooyinka gabdhihii way ka adag yihiin Eh, gabdhihii si fiican usoo koriyaan waxbarashadooda eh, eh, laga yaabaa dhinaca guurka iyo ninkaas u haasan laheyd taas waa sheeko kale waaye taas in- eh, oo- oo dhinacaas ka maqan tahay laakiin dhinaca dho- nolosha inay qof waxbarata noqoto eh, eh, noolo yeelato guri yeelato kaaye yeela- yeela- yeelato taas waa lagu waa ku- kaga fiican yihin wiilasha gabdhaha Gab- wiilasha badanaa waxay dhahaan eh, gabdhihiina ma rabaan gabdhihiina waxay dhahaan wiil noo qalma male ma fahamtay marka mar waxaa is helayo gabadh wax soo baratay oo dhisan macnaha marka la fiiriyo maadiyan la fiiriyo dhisan iyo wiil oo de iska xamaasha laga yaabaa mugta ama eh, waxyaala yara soo bartay koorsooyin yara soo qaatay de labada Mhm.
dabcan eh, eh, markii haddii dh- dh- dhaco furin dhaco ama conflict dhaco dee qoftaa way ka adag tahay ase waa waxa waaye dee eh, waa ka mashaar fiican tahay eh, lifestylekeeda iyo fahankeeda waxyaabaa ka horeysaa
Mm.
systemkii waxyaabaa ka taqaana ma fahamtay laakiin khasab khasab maaha inaad jaamacad ka soo baxday inaad nin fiican noqotid ama ama ama gabar fiican noqotid ama xaas fiican noqotid waxbarasho kuma xirna fiicnaash kama hadlaya ani fiicnaash kama hadla dadnimada maaha dadnimada Ah, iyo ah.
mas-uuliyadda waaridnimada kama hadlayay waxaan ka hadlaa Mm.
laba qof hadday yihiin aabi caruur ee lahayn kasoo qaad caruur ee lahayn Mm.
ee isku maya dhacaan xat- xataa gabadhaas jaamacadda ka soo baxday khasab maaha qof fiican oo xaas fiican inay noqon karto ayadoo jaamacad waxa u mid aniga uma malaynaa inay isku xiran yihiin
ma sax waa Alex, sax haddaa u ar- haddaa u fiirisid qaybta bulshada ileen bulshada aa waxay u aragtaa dadka jaamacadaha kasoo baxay iyo ama dadka lacagta le iyo inay dadka kale i- i ka miisaan fiican yihiin so waa fahmi kara bini aadan ahaan iyo iyo dhaqan iyo waxaasi kama fiican laakiin sidii bulshada ku arkaysa waaye tan kalena Mm.
markii la fiiriyo hadduu aabbihii uu guriga joogin hooy- gabdhihii waxay haystaan hooyadii ku dayanayaan laakiin wiilashii qofay ku daydaan ma haystaan Eh, eh, hooyadiina booskii aabbaha ma buuxi karto so of course haddii uu furitaan uu dhaco eh, gabdhaha kana si fiican ileen gabdhihii waxay haystaan qofay ku daydaan qof ilaalin karo qof oo oo sidii u fikirayaan u fikiro laakiin wiilashii ma haystaan iyo nin raggay ku daydaan oo aabbanimadii iyo ragnimadii ay uga daydaan so wiilashii u daran tahay laakiin haddaa usoo noqono waxaa ka hadlaysa cabdirashiid eh, maxay ahayd sidaa u hadlaysay dadaa waxay isdhihi karaan waxaan marmarsiyo ma aha miya yacni maxay tahay een, meeshaan ra- raggan oo marmarsiyaha loo sameynayo ragga waa dadkii mas-uulka ahaay waa dadkii la rabay inay familka hoggaan u noqdaan maxaa keeni ka- had- maxaa keeni waaya haddii dhibaatooyinkan ay jiraan inay isku imaadaan ay xal raadiyaan ilaan bulshad kasta ragga mas-uulka ah so maxaa keenay ragga inay dhahaan annaka maxay ahayd waana la riixay waana la sameeyey maxay tallaabooyin u sameyn waayeen iyo siday bulshada ula qabsadaan ama familkooda ula qabsadaan
marmarsiyo horta way noqon kartaa laakiin de waxaa- wax xaqiiqda jirta waaye micnaha oo be- mar- dhib- mar kale mar la xalinayo waa in la ogaa dhibka maxaa keenay eh, dhibka suu yahay laakiin xalka waa lagu lagu kala duwanaan karaa fahant Een, halka sax waaye Eh, ragga waxay waqti muddo dheer ku qaadatay horta inay dhahaan ka baxaan waxaa la dhaho victimize othaqol ka baxaan dhahaan annaga waxa waaye mar walba dadhaad waa la dulmiyey waa laga gardaran yahay waa laga xoog badan yahay waa la fahmi waaye dee xoogaa waqti kugu qaadane inaa inaa isgaragtid oo xalka aad raadisid daniska waxay dhahaan soo puuda ku noqonaya micnaha waa ku ji waa waa jifanaya micnaha ma fahmi mis mis mis mis mis daba qabanaysid marka sax waay laakiin hadda way jiraan idinka hadda waa ka hadlaysiin dhalinyarada way ka hadlaan rag badanaa ka hadlo jaalidaha markay isu imaadaan kors waxaa bilaabtay in dowrooyin la qabto waayo waagi hore soomaalida waa taqaana maxaadirooyinka maxaadara la qaybgalaa maxaadara laga qaybgalaa waxaa lagu sheegaa sida wax sax yihiin qaladka la sheegaa iyo sida wax sax yihiin laakiin yaa qabanaya hoosha waayahay anaga wasiire malihin wasiire malihin safaaradda makulihin de ururo oo dhaqaalo qaato oo macnaa ka shaqeeyo civil society dad ka shaqeeyo sanfons civil sanfons mid abayra oo qamshaha lagu siiyo malihin mafahamtay marka uurnimada in la fahmo doorka la qaato iska fududahay in qofka dhawa xalka uu sheego laakiin yaa qabanayo marka in la howlgeliyo handlings oo intada la noqdo waqtiga qaadanay in la is aamino in la isdaba oo ninka uu dhaho okay uu dhaho hataa loolanka tartankii oo dumarka iyo ragga liisling noo jiraa mogtahay waana laga raaya in idnol laakiin idnolkaas heta waxay dhib ku dhacayaan carruurta ma ahan dumarka iyo ragga lama hadlayo meesha kama hadlayo aniga dhahayo waa laga raayay ma ahan inay noqoto dagaal rag dumarka iyo ragga ma ahan laakiin carruurtiyaa meesha dhexda ka baxayso marka hooyo aabbo hataa haddii kala tagaan inay isla shaqeeyaan oo doorkooda ay qaataan taas in la fahmo waa dee marxaladda labaad waay taasna weli lama gaarin soomaalida umayna diyaar u yihiin ragyaa garan laaba doorkoodaba su-aal ayaa waxay leedahay waxaa soo qortay aswaaq aswaaq gandaa aabayaashu maxay ula shaqayn waayeen oo saam abaad ula samayn waayeen hooyooyinka siduu ubadkiisa u garab istaagi lahaa waxay ka wadaa yani aabayaasha miya yani aabayaasha saam wada shaqayntoodii maqan tahay yani soo lama dhigi karo hooyooyinka xataa wada shaqayn ayaa laga rabaa inay aabaha soo dhaweyso maadaama uu maqan yahay
taasa sheegaya waa macnaha haddii haddii horta hooyada iyo aabbaha markay isku dhacaan dabcan dadka markay isku dhacayaan ay kala tegayaan ay kala maqan yihiin dagaalaa dhacay isfahm isfahm isfahm la-aana dhacday laakiin dad baa marka isla marka doorkooda garto oo isfahamkii qaato waa yaryihin kuwaasito oo carruurtooda ka fikiro qaarna waqtiga qaadanee intii laisku tuuraayo dhagaxya laisku tuuraayo carruurtina iyo systemkii iskuulkii xanaanadii kuma sugayso nolosha kuma sugayso ma fahamtay intaasna barobaleemo kala soo baxayo oo tiro badan oo marka hore hooye aabe wada xalin jireen hooye keligeed ma xalin karto mafahante marka waxaa dhacaas marka kood aabihii inula dagaalo hooye la dagaalo uu aaminsan yahayba qoftaneeto in systemkan uu soo diray systemka la jirto asaga ka aaatay mamar dumarku waxay dareemayaan ninkaneeto waxa waaye hadduu kaa tago waxa waaye caruur kaa dhale waqtigu kaasoo dhumiyey xoogaa xanuuji ayadana xoogaa carruurti ka dhigato maxaa la dhahaa xabad iyo dhagax ka dhigato way dhacdaa systemka uu soo dhexgalo systemkan xal ma hayo waqti qaadanay waa process anagana ma naqaano xasito ma fahamti marka badanaa waxaa dhacdo labada marka qof isu dagaalaan la dhaho okay dumarkaanita qoftaanita keligeed carruurta mahaan karto ninkaanitana waa la dagaalamayaa qof caawiyaha loo geeyo way dhacdaa waxyaala badan marka waxa soo baxaayo oo de waagi hore qarsan jireen oo micnaha ayaga xalansan jireen oo dhibaato badan soo baxayso systemka kuma sugaayo marka fahamtay qofka systemka markaas oo sees baanliha ah ama qofka hageeska haayey waxay noqonaysaa marka inuu asaga si u arko ilan waa kaa dhaqan duwan yahay waa kaa maskax duwan yahay waa kaa aqal duwan yahay sharciga hataa si kale kugu qaado fahamtay sida lagu kugu qaado micnaha oo u fiiri screen waxa la dhaho iyo solutions fudaying wax waxbana jirin
laakiin haddii haddaad dhibaatadan hadda dadka isku dhacay aan kor ka fiirino kor ahaanan ka fiirino annaga waxaa u imaanay soomaali haddaan nahay oo laga hadlayna xataa denmark yurub dhan western worldka dhan waxaa u imaanay dad isku dagaalsan dumar iyo rag deheme feminismin iyo waxaan iyo dad isdagaalsanaa u imaanay oo ha iyo liistilinka hadlaya dumar xuquuqdooda u dagaalamaya dumar dhahayaan ragga waa wax gadaal noo dhigay isku lacag qaadano isku waxaan nahay dad isla eg dhibaatooyinkoodii aan qaadano lama dhihi karo yacni dagaalka ayaka ka dhexeeyey dadkan annakoo qaxootee oo dhaqan kale diin kale iyo aragti kale la imaanay inaan dadkan dagaalkooda ka qayb galnay ilan dadkan waxay u dagaalamayaan boos maxay ahayd inay madax noqdaan dhibaatooyinkooda ayaga haystay inaan annaka qaadanay
waayo ayaga annaga horta diinta islaamkana badbaadisa dhinaca macnaha dumarka iyo ragga doorkooda xaqooda waa caddahay fahamte waana naxariisa ku jirto laakiin ayaga de waxay soo mareen waqti waxay soo mareen isgumaysteen isdileen mafahamte sharciya samaysteen marka dagaalaa jiro oo loolan dheer ragga iyo dumarkii annaga marka qaarkeen dadka badan horta toos uma qaataan ma ahan toos ay dhahayaan dhiistiling way jiraan kuwa yaryar way jiraan gurbe yaryar laakiin badanaa waxay u qaataan in diiqaagta u qaataan loolankaasito waxaa ka mid ah dumarka oo soo koriyay gabdhahooda waxay ku koriyaan gabdhahooda inay noqoto gabar wax baratay aqoon leh rag iska dhacso ilaa meeshaan inta tartan lagu jiraa fahamtid tartanka marka dhahay maahan dagaal ma ahan laakiin nolosha inaad meel ka qabsatid laakiin qaybtii ahayd se hooyo noqon lahayd oo naxariis leh ninka hataa dee ka aqli badan tahay ka aqoon badan tahay se u haasan lahayd ilaan dumarka ragga hadduu dumarka xaaskis ka aqli badan yahay ka dhaqaale badan yahay de asagaa laga rabaa inuu haysto xaaskiisa wax caqli keeno mafahamtid waxay dhahaan deniska dhahaan haddii aad bist du har magt så følger der også ansvar jo mana qofkii awooda yeelate dhaktaraad noqote konta kuna qaadata ninka miskiinka xamaaliga ama laga yaanu shaqo haysanin ama shalay isbarateen shaqalaala ku dhacday ma haraantine waxaa la rabaa adina inay dumarka inay rag noqdaan la rabaa inay qaataan doorka sito taas waa naga maqan tahay ma fahamtay marka loolankaanita ah diistilingaha iyo feminism iyo kivina campin gabdhaheena qaara qaate ayagu is ogeen indii qaagti waa lihi karaa
laba qof oo tartamayaan si isku isku qabayaan ilan laba ninna ma isqabi karaan laba dumarna ma isqabi karaan waa dad tartamaya moogtaha taasna waa dhigi karaa tan kalena oo maxay ahayd haddaa usoo noqono qaybta caruurta oo hadda caruurta la qaatay iyo waxaas iyo haddaan kor ahaan xataa ka fiirino haddii aabbihii suwarka laga saaro waxaa fududaanayso caruurtan inay hooyadii faraha lala soo galo ayadana ilan hooyadii waa qof bini aadane waxaa laga rabaa ayadana inay iskool aado iyo inay shaqayso tan kale saddex caruura u joogto oo cuntadoodii iyo labiskoodii iyo futboolkoodii iyo wixii laga rabo iyo shirarkii caruurta iyo laga rabo qofkii hal qofna waayo yacni intaasoo wax ma samayn karo ilaahay hooyooyinkan wixii soo mareen ilaahay og laakiin qofkii hal asaga keligiisa caruur meeshan weliba inaa waxaa rabtaa inaa ku korisid soomaalinimo iyo islaamnimo inaa ku korisid dhibaatooyin badanaa kaala imaanaya qofkiina hadhuuti ma haysto puustuqum wax la dhahay ama maxay ahayd qofkii inuu asaga wax yar uu gees u baxo ilan xataa annaga badankood markaa fasax rabna iyo fasaxan qaadanaa wiikindayaasha fasaxa tahay hooyo haddaa tahay ma jirto waxaas afraata ka saac haddii rabto wiigin dhehaato haddaa rabto fiya ku jir weli caruurtay cunti kaa rabtaa cunti kaa rabaan waxay kaa rabaan labis waxay kaa rabaan wax kasti kaa rabaan so qofkii asoo waxaasoo dhan ku jiro haddii aabbihii meesha laga saaro maxay ahayd way adkaanaysaa dhibaatooyinka hadda caruurta badankooda waalidkooda laga qaato waxa laga qaataayo hooyooyin keligood joogo way yar tahay aabbihii hooyo wada joogaan wada shaqaynaya inay caruurtooda laga qaato ama hooyii aabe kala tegay oo weli weli wada shaqayn caruurtooda ka jirto in laga qaato so haddaa xataa kor ahaan ka fiirino yani faa'iido uma aha qofka xataa haddii dumarta inay keligeed caruurtan ku tahay
maya horta hooyooyinka sharafay leeyihiin waayo runtaa shay saa sheegaysa hooyooyinka shaqo badan soo qabteen door badan soo qaateen waxaa kastoo hooyo lix caruur shan caruur korisay barafkan iyo qabowgan jiidayso maalin walba ordayso fahamtay ayadoo luqadda si fiican u aqoonin anaga dadkana soo koriyin hooyooyinkana soo koriyin fahamtay generationkeena laakiin saa sheegay sax waayo hadda haddii dhoo kasoo qaadba hooyo iyo nin naag is qabo afar caruur leeyihiin ama shan caruur leeyihiin laba wiil saddex gabdhood aabihii hooyo waa isku dhaceen odagii waa dhaqaajiyey labadan wiil laba iyo toban markay gaaraan hooyo mahan karto okay hooyada dee hanways labadii wiil banaanka ay problem kasoo sameeyaan dee boolis bursanaayo institution oo bursanaayo guriga soo gelaayo cunuganito macnaha ssb nimankan la dhaho dacwo waxyaaba soo gelaayo marka lasoo gala fahamnikaa la baara marka waxaa soconaayo baaritaan waxyaaba marka odo hore kugu qarsanaa oo xalinaysa oo la rafaadaysa dee ayagu ma arkaan sax dadkan deenishka waa lagu qalqalinaa hooyo keligeedna ma han karto dee afar caruur hooyase u qarane dhibkooda u qaabile ma fahamtay aabihiina waa kaa waxaa banaanku taagan yahay asagana waxa wuxuu dareensan yahay in la tago hore ama lala dagaalamo ma fahamtay systemkana aabbaha way riixaan markaas ku dhacaan badanaa systemka weli waagii hore hadda waa lasoo ficnaanayaan waa soo fahmayaan laakiin waagi hore markaas ku dhaco haddii waxyar dacwo imaato aabbaha bannaanka la marnaa waayo waxaa la arkayaaba aabbaha in kasoo horjeedo horumarka fahamka ma fahamtay asagana sida aqli uu ku keeni lahaa war dumarkan waa isku dhacdeen qoftan intu caruurtaada ka fikir mas-uuliyaddaada qaado micnaha compromise samee isluusnukamiila diska dhaana xoogaa waxyaalo badan la ogolow waxyaalo badan waxaas ma jirto ninka ragga soomaalida ma fahamtay ragnimo iyo dagaal meesha ma soconayso meeshana xal iyo aqli iyo iyo dialow iyo soconaayo komkomi ma fahamtay marka taas way jirtaa marka laisku dhaco badanaa wiilasha badanaa wiilasha hooyooyinka labiitan hadduu gaaro waa agtaas ku hayso
weliba cunuga hadduu dhibaato leey ha maxamed kommentaag waxay u badan yihiin yani raggaasaana aabayaashaasaana sida aan ku bilaabnay programka uu maxamed sheegay anaga doodan uma hayno yani ma aha dood laysu barbardhigaa rag iyo yaa yaa fiican ma raggaa fiican ma dumarkaa fiican waa dood aan ku rabnay see xalka ku helnaa yani problem hadduuna haysto familadeenna qof walba yaa kulligeen waa naqaanaa qof uu fariin ku dhacay familuu nala yahay asxaabaan la nahay ilma aan familna nahay yani problemkan waa ku jirnaa ee see xal loo gaari karaa ayaan ka hadlaynaa caawa uma joogno meeshaan inaan ka hadalno ma raggaasaana iyo kommentaagan waxay u badan yihiin aabayaashaasaana iyo yani yani cabdirashiid kommentaar loo soo qoraa arkayay waxaa lagu yiri raggaad la jirtaa gabar kale waxay soo qortay ragga meesha iskugu yimid aabayaasi taageerayaan annaga meeshaan maxkamad lama saarna yani aaba maxkamad lama saaraayo xal ayaan raadinaynaa yani sidee haddii uu fariin dhaco oo meesha ay nima joogaan waalidka soomaalida ee waddankan ku dhaqan war ilmaheena see u wada korsanaa ayaan ka hadlaynaa markas xataa anaga xataa ma sugayno dadka badankood inay waxa laga hadlaya ay fahmaan dad qaarkooda fahmaya ilan dadaa waxay ku fahmaan dadka dhibaatooyinka dad kale kusoo dhacday inay wax ka bartaan dadna in ayaga dhibaatada kusoo dhacdo waaye markaas kabacdii ay fahmi doonaan waxaa laga hadlaya ileen caruurta markaa ka hadlayno waa waxa khibrad weyn u leenahay waa waxa aragno maalin kasta kaysas badan oo caruur lagu qaataa aragnaa marka qofka hadduuse uu wax ka fahmi waayo waxaanan ka hadlayno maanta iyo dhibaatooyinka ka imaan karto okay laguma qasbayo maalin maalmaha ka mid a arki doontaa ileen waxaan hadda lagu laga hadlaya waxa waaye sidee caruurteena u kori karnaa sidee mabaadi'deena iyo dhaqankeena iyo diinteena ugu gudbi karnaa hal qof keliyana ma gudbi karo waana labada qofoodna wada shaqayntooda muhiimay tahay hadduu qofka taas uusa fahmi karin oo weli dumar iyo naag iyo nin iyo weli waxaas ku jiro markaas dhibaato waaye waana inaa isku dayi kartid inaa qaybta kalena aa fahantid oo dhahdid okay waxaa dhici karto anisaan inaan wax u arkay geeska kalena wax ma ka jiraan laakiin adii shan qofood haddii fahmaan waxaan wax weyn weynala tahay anaka dhib ma leh
bilcagsi waxaan dhihi karaa bilcagsi waxaan dhihi karaaba annaga waxaan ka hadlayna waxa waaye waxaan dhehaynaaba dumarkii waxay barteen dumarka hoola badan ay qabteen annaga hooyana soo koriyey keligooda fahamt marka dumarka hooshooda way qabsadeen waxaan leenaha raggaan eedanaynaaba waxaan leenaha raggaa ayaga wax fahmi waaye systemkii ofa qoolaha ka baxaan doorkooda ha qaataan compromise ha sameeyaan fahamtay ha tashadaan laakiin anaga dumar ma eedanayno dumarka waxaa la dhaaa marka naftirkooda dagaalka iska dhaafaan dagaalka baqaadane maaragtay iyo xabadda dhulka dhigadhay marka anaga dumarka dagaalkun ma jirno dumarka doorkooda qaateen waana waxay bartaan fahamtay wax badanay qabteen waana ayagana saxsan laakiin see anagana u dhaadhicinaysiin ilaa idinka qofka saxsan oo asaga awoodda leh waxaa la dhahaa qofka kale oo waxba fahamsan ka dhaadhiciyo marka ragga see wax ugu dhaadhicinayaan ragga see usoo jiidan lahaayeen ragga see usoo sabi lahaayeen ragga see way ka aqli badiyeen way ka aqoon badiyeen see ayagoo raggooda u haysan lahaayeen doorkoodna qaataan walaa dumarka
taas waxay u baahan tahay inay inay isku arkaan inay isku koox yihiin yo haddii haddii dumarkii u arkin ragga soomaaliyeed inay isku koox ahayn oo dad ay markasta la dagaalamayaan ii tahay sida aad u sheegaysa ma fahmayaan yo dhibaatadaasaan haysato haddii soomaali ahaan la dhaho ilan mar kasta waxaa isku haysanaa hadduu maxay ahayd iisa ahayn caruurtii waxaa isku haysanaa gobollo ama qabiilo afartanka sac waa is haysanaa laakiin haddii soomaaliya la joogi lahay wax kali ahaa lahayd laakiin anaka waddankan waxay u eg tahay labaatanka sano soo socdana insha allah inaan joogi doono ilan soomaaliya ilaa hadda xaaladeeda si kali tahay so haddaa waddankan joogayno oo la tartamayno dad isku dayayo inay caruurteenna dhaqankoodii diintoodii diinteeda diintoodii iyo sidii wax u fahmayaan iyo beddelaan oo annakana aan isku haysanno rag iyo dumar markaas hadhowti maxaa ka sugaya caruurtaada markaas adee labaatan sano kadib maxay noqon doonaan caruurtaada qofka hadduu taas ka fikirayna dee wax loo samayn karo malayo
waxaas koox naga dhigaayo horta danta caruurteenii meesha waxaa u jooga ninka hata wax ka hadlin anaga waxawaaye faamilkii qoyskii caruurtii u badbaadin lahayn soo ma marka de danta inaan fiirno waaye waxaa naga dhexeeyo hooyooyinka caruurtan ayagaa dhalay aabbaha hadduu ka maqan yahay caruurtii waxawaaye korriinka adkaanayo ayagiyo nolosha ku adkaanaysaa marka si isu fahnaa hataa haddii la wada joogaynin see si heshiis u kala tagnaa see si oo macnaha carruurtan u korsannaa diinteenna iyo macnaha mas-uuliyaddan u qaadanaa mafahante saa sheegaysidna meeshaan lagama socdo dadkii naga horreeyey oo waddamo leh dhisan oo dowlado leh noqon waaye annagoo dowlado tabcaan ah iyo maanta oo rafaad ku jirno weli xoogaa isqabsanayno afrika ka imaanimo noqonayna oo adag tahay boqolkiiba laga yaaba toban labaatan inay noqoto inta kale intaa la joogaya marka se lagu noqon lahaa dad soomaali ah luqadooda ilaalsado haddii luqadii la ilaalsan waaye dhaqankii la ilaalsado fahamtay haddii dhaqankii la ilaalsan waaye diintii la ilaalsado haddii diintii la ilaalsan waaye carruurtii la ilaalsado see see u badbaadnaa see u badbaadnaa aqli aan isu tanaasulnaa isu fahanaa ma ahan xabaddan iyo dagaalkan la joojiyi waaye in la dega waaye boorsooyinka la dhiga waaye fahamtay aan dhahno okay aniga meeshaan intuu waa joogaynaaye laakiin see ku badbaadnaa
cabdirashiid ma is leedahay masaajidda ama jaaliyadaha doorkii looga baahnaa kama aysan soo baxin
jaaliyadeenna horta dafiir aqoon-yahanadeenna maxaa la dhahaa culamadeenna dadkeenna oo dhallinyaradeenna kulli mustawaheena waa isleeyihiin nivoog isleeyihiin aniga waxa waaye wax badan lama kala horeeyo waxaan ka wadaa micnaha annaga culamada culamadooyin kale way naga horeeyaan waayo aragnimada iyo aqoonta fahamti ilan wax kasoo dad waxa waaye mujtamac dowlado soo ahaa boqolaalo sana qaarkood fahamta annaga dowladnimadii aan ugu fuday aan ugu fuday wax badan soomaali kuma qorno culimadeena weli xoogaa waxay marayaan waktigii oo turjubaanka saana la yiri saana la yiri culimo badan soomaali hadda kutub kutub qorto ma jirto oo hore ma jiraan hataa la baranaya diintii waa dadaaleen culimo waa dadaaleen aqoonyahan waa dadaaleen jaaliyad waa dadaaleen laakiin kulli waa dadaalenaa laakiin shan cabdishiid laakiin su-aala su-aala imaanaysa marka wadaadada horta warkood inay la maqla soo maaha marka hore yaa ula tagaba dhibaatooyinka hadda waddankan ka jiro iyo ilan waa run waxaa dhici karta wadaado oo maxay ahayd qoraal iyo waxaa sameynay inay jiraan laakiin weli diintii wax way ka yaqaanaan weli caruurteena ay dugsiyada baraan weli muxaadarooyinay qabtaan laakiin haddiiba dhibaatooyinka loola tegin ama markii loola tago xalkooda la dhegeysanin ma ayakaa dhibaatada ee mase annakaa dhibaatada ee waa markaas saa sheegaysid waa diintii dhaqankii xalkii diintii ahaase lama qaadanayo saa sheegtay ama waxbaa lagama yaqaano xalkii dhaqankii ee hayeen lama lama yaqaanbo iloo laga soo cararay tii deenishka intan laguma kalsoono ama lama fahmin marka weli waxa waaye aniga naftirkeena haaf haaf badanaa qaadanay dee haaf haaf badan dee wax badanaa qasmayo
su-aalo kale ma haysaa maxmuud
may commentay u badan yihiin iyo su-aal yani mahay
hadda ugu dambeynta maxay ahayd waxaa haysanaa toban daqiiqa camal cabdirashiid mano manooga manoo sheegi kartaa marka xalalka marka ururkan baaba ragga la hadlaysiinayo maxaa kula talisiin sidee u aragtiin xalka marka
xalka horta wuxuu ku jiraa saan horuu sheegay diyaaloomooda la qabto in ragga la isfahansiiyo iyo systemka la heshiisiiyo heshiis laga sameeyo laho aabbahanito awooduu leeyahay aqoonuu leeyahay carruurtiisuu ka naxayaa mas-uul waaye hala dhegeysto systemkana aabbihii lagu dhaho systemkanito adeeg dantaa carruurta ka fikirayaan carruurtaa dantooda ka fikiraya lakin waa isfahmi weyseen maxaa isfahma dhegeysta adina ma fahamtay taas waa mid tan kale dumarkan laga dhaadhici la dhaho raggii meeshaan ku shiraayo iyo systemka adiga kuma tashanayaan dagaal meesha ma jiro marka anagu waxaan sameynaa waxaan sameynaa dhaqan ama culture oo la dhahayo raggii waa sheekeenay wax ka sheekeysanayaan koriinka carruurta systemka iyo raggii waxay ka sheekeysanayaan sida uu shin lahaa carruurta badin lahaa iyo fahamka u badin lahaayeen aabihii fiicanna aabayaal fiicana jiro iyo faamilo fiicana jiro ee, oo doorkooda ka soo baxay oo dadaalay oo dulqaatay ayaga sidee aabbayaasha kale oo u noqon lahaayeen role model ee u macnaha u dhiirigelin lahaayeen ula talin lahaayeen maxay qaban karaan marka ayaga aabbayaasha kale saas marka waxay sameeyaan baaba xaafad walba waxay ka sameynayaan group oo aabbayaal ah oo sameysana urur sameysanayo aabbayaasha kala talinaya marka aabbayaasha kala wareegsanayaan activity soo ku wareegsanayaan waxa waaye activityada yada sameynayaan sidoo aabihii cunugiisa u imaado aabihii cunug wata imaanayo waa loo sheegaa marka anaga waxaan dhahan aabo badan waxay dhahaan marka aabayaasha dhahaan ana aabo fiican ah, ana aab- yaa ibara ana aabo fiican si loo noqon lahaa laguma bara adi aabo fiican tacaruurta waa wataa faamilka kuta laakiin aabayaal kalaa jire oo ka maqan reerkood ka maqanay sida ay ula dhicin lahayn si usoo si usoo sabi lahayn ayaga waayo cunugaan inta aabaha lahayn banaanku cayaarayo iyo cunugaaga bidigo- berigooda cayaaraan saaxiibay noqonayaan cunugaaga kaa duubsanaa marka cunugaada baycada hagaajinno aabihiisna aan hagaajinno ilaa adi caab fiicana tahay mafahanta marka waxaa waaye felscape oo ansfa la qaadanayo aan ka shaqe- aan- aan- aan- aan ka shaqeynaa halkana taas waaye halka waxaa aabaha doorkiisa inuu qaato ee- ee macnaha ee aabihii uu shaqada qayb ka qaato oo ah aabaha kala hadlo nin nina wax u sheegi karo Badanaa ma waxaa- kula tahay ma kula tahay ma kula tahay cabdirashiid ileen waxaad tiri bilaawgii eh, dumarka soomaaliyeed badankood networkooda fiican felscapekooda fiican ma kula tahay ragga soomaaliyeed inay kalsooni ka dhexayso ay wada hadli karaan ay dhibaatooyinkooda ay ka hadli karaan iyo xal keeni karaan kalsoonidaas ma leeyihiin dhexdooda dhaqan uma lihinba fiiri dhaqan uma lihinba annaga inaan ka sheekeyno ragga markay watilmaan soomaalida waxay ka sheekeeyaan siyaasadda ka sheekeeyaan waxay ka sheekeynayaan dhaqaale waxyaalo badan ku fiican inay ka sheekeeyaan oo shakhsiyaad ah ama shirkad ama siyaasad laakiin markay noqoto qoyska waa arrin filsam waaye kama rag- ragga oo ku adagtaa arrimaha filsamka inuu ka hadlo wax dareenka ah ma fahamtay taasna dhaqan naga maqan waaye taasna baaba way sameeyaan macnaha dileemaya iyo waxyaalaha filsamka aa la sheek badanaa oo- oo- oo nimanka marka hadlaan waa waa aamusayaan waxaa Xag- leeyihiin laak- laakiin meesha waa cabdirashiid maxay meesha waa maxay jijile canintu laakiin cabdirashiid waxaa naga maqan waaye xagee uga hadalnaa laakiin markaa wada sheekaysanayno konton qofaa meel ku fadhinaya
maya dumarka ayagoo konton qof ku fadhiyo dumarka may ayagoo konton aabayaasha qof ku fadhiyo aabayaashaan ka wadaa inta uga- boqol konton qofaa ku fadhin labaatan qof yani aabihii marka hal kale hal aaba hadduu la hadlaa waa fahmi karaa laakiin isagoo jaaliyadda dhex fadhiya arrintiis muu ka hadli karaa oo familkiis goonida ah maya dadka waaweyn sax waa laakiin hadda ka soo qaada nin shan inta isu imaadaan shan dhalinyaro inta isu imaadaan oo aabayaal ah soddon meel jiro ama labaatan meel jiro isu imaadaan badanaa kama sheekeeyaan diibt waxyaalaha filsamka ah oo dhibaayo sax waana u adag sax tahay dhaqan uma lihin kuma soo korin ma rag oo fahamtay dhan miyaa mise mise ragga soomaaliduba
ajaanibka soomaalidana usii daran yihiinba ajaanib dhan waaye waxyaalaha filsamka ah een, oo macnaha sensitive ah inaan ka hadalno kasoo qaad- anaga aabe marka asu aabayaasha aan kulina baaba waxaan u dhahnaa waxaan dhahnaa een, kasoo een, aabaha si u xasuusataadi badanaa waxay sheegaan mataqaanaa aabaha inuu libax ahaa aabaha inuu wax dilay aabaha inuu kasaan soo lacag soo shaqeeyey wax dhahay ma arkaysi aabahee habeenkii u imaan jiray gudnaad u dhihi jiray u shuman jiray aabahee saan u samayn jiray waa adag tahay waxyaalo ma- xataa hadday dhacdo bala sheegayo bala sheegayo ma fahamtay anaga waxaa naga dhima marka inaan ka wada hadlino waxyaalaha danteenna oo anaa quseeyo oo xanuun badanba marka qaarkood
laakiin qofka haddii uu dhibaato la kulmo dhibaato qoys uu la kulmo uusa ka hadlaynin een, u- dhibaato weyn u- uguma imaan karto nafsiyan iyo iyo weliba yacni dhibaatooyin ugama imaan karaan waxaas waa u imaan karaa waayo haddii dhibku qabsado xalin weysid dhibkaas dhib kale kuu keenaa ma fahamtay badanaa waxa u badan yihiin waxaas waa aabayaasha badanaa inay u badan yihiin dadka oo eh, homeless ku jiro eh, waddanka ka carare ama een, eh, daroogo qaato dabca waxaa jiro waxa ka jiro laakiin fiiri wa- dadka nin- nin- nimanka ka simanahay taas soomaali u daranaha anaga waayo waa- waa- waa luqadii iyo waxyaalo badan anagana dhibaayo dabcan oo i- i- i- iyo iskaashigii anagu yar ragga caadiga taa ku adag tahay oo oo daniska waxaa kusoo xigay ajaanibkii iyo nimanka kale turkidii carabtii anaga kasii hooseyno marka waxyaalo waxa waaye ninka kens qoolaha waaye aa wax qaldan yihin horta mafahanta taasna way jiraan anaga marka qalad aad baad miyaa qalad wax ma qaldan qofka had- tay qofka hadduu nin rag yahay uu isleeyahay maxay ahayd wixii gurigiina ka dhaco gurigiina ha ahaado oo dadka kaligiisa ogaanin ma qalada mase sidee u aragtaa adi marka ileen ileen waxa waa dumarkayo mar kastaba mar kastaba yacni raggii eedeeyaan ragga saanay sameeyeen saanay sameeyeen laakiin ninka ragga badankiis wuxuu isku dayaayo waxa gurigiisa ka dhaco iyo inuu asaga la isku maxay ahayd uu isku koobo hadduu dhaho ka war waxaas waa ka hadlaa iyo iyo gurigay saana ligu sameeyaa iyo ma wax fiicana mise sidee loo arkaa marka waxaas camal su-aal muhiim wa dabcan anigu umaynaya dumarka inay ka hadlaan meel walbo laakiin dumar ay kalsooni ka hadlayaan ragga aniga hadda qaaran kalsoonaa jira saaxiibayaa jiro oo oo laga yaabo shan xaba lix ama toban inay yihiin oo saaxiibo dhabta ah oo cabadan isnaqaani oo kalsoonahay dadkaas qaarkood waa kala tashan karaa arin haysato oo khaas ah laakiin haddaan dhaho wax walba waa qarina soomaalidu waxay dhahan wixii la qariyo qorna ku jiro mafahamtay marka dambe waa qarxay marka waxaa qarisid way ku qorsadaan way qarsadaan haddii marka loola talin waayo oo dee xal laga yaaba adiga yaaba inay qof fiican tahay aqli badan aad ka fikirtay aad qarisay micnaha dhoortay laakiin haddii aad u fikirtay xal aad keen weysa fiican qofka laga yaaba walaalka xalka ku keeno waxyaaba soo tijaabiya jirtaa jirto uu ku dhaho nacam wax laga fiirin karaa mutax kutusi dhex kaa tusi karo marka in laga hadlo laakiin waan ugu aadagta annaga dabcan xumaanna ma aha ma aha inuu qofka qarsanaa u dhahayo aniga wixii qofna uma sheegaayo micnaha stolted maaha marka kood waxa waaye dhibka oo dhibka gurigaaga ka jiro qarso micnaha xanuunka qarso ragaa u tahay adkeyso ee kaar ka tahay laakiin dee mar walba looma baahan mar xal u baahantaa jirta meesha oo tale u baahanta
programku wuu soo dhammaanayaa waxaan commentka qaar waxaana laku eedeeyey inaan yani saddex rago caawo isu yimid oo gabarna aan meesha kusoo dirin oo programadii familka ayagu gees uga hadlaya marka insha allah programada ku xiga bal waan kusoo diri doonaa gabdhaha maxamed qof gabadha uwaca qof gabadha dumar uwaca sida aan i wareysteen wareysta la sheekeysta insha allah ayada dacada alla fiir insha allah su-aala su-aala soo xasuusta horta maxay ahayd markaa sheekhayaasha ka hadlayseen oo sheekhayaashada ku dhahayay warkooda lama maqli iyo wax lagama soo qaado hadda dhaqankeena diinteenna waxay leedahay oo maxay ahayd haddii xaaskii iyo ninkii kala tagaan inay caruurta aabbihii la siiyo dumar yeelayo oo darnagtiganna jiro
uma malaynaya badana bilcagsi waayba systemka oo saas ah omsos basunka koowaad systemka waa hooyo ahaan jirta waagi hore primary omsos basun qofka u koowaad oo xaq u leh carruurta secondary aaba ahaan jira hadda laga dhigay listeling iyo banis qafoom iyo waa imaadbaa imaadin fahamtay marka bilcagsi waaye wadamadaa joogno marka waa adag tahay waxaan dhegeysanaya markaas wuxuu ku tusayo dad waxaan nahay wixii ku hadlaayo iyo wixii ku dhaqmaayo kala duwan tahay ila anaka salaadaheen waa tukanaa masaajidadii waa buuxnaa dugsiyaashii waa buuxnaa diintii waa u dagaalamaynaa laakiin markii noqoto diinta ha lagu dhaqmo diinta waxay sheegaysa ha la sameeyo ma samaynayo taasna waxay noqonaysaayo maxay ahayd dhibaato weynay noqonaysaayo raggana dadka cararayaa jirayo rag dadka badankood ragga ayaga xataa marmarsiyi samaystaan sida caruurta ay u qaadanin ayaga xataa laakiin dee dad waxaan nahay waxay dhahayaan iyo waxay ku dhaqmayaan kala duwan
dabcan asxaabta dad waxaa jiray ka shaqayn jiray jikada oo cunto karin jiray haddii ragga lasaas lagu dhaho dumarku dhahaan ma yeelayaan ragga ma yeelayaan
laakiin way ku qasban yihiin iyo ragga xataa marmar horta rag ahaan waa inay fiirin horta waddankaana imaanay si u dhaqmaana jiro iyo si looga dhaqmaa jiro caruurtaada rag waxa badan hadda rag waxa lagula taliyaayo badankood haddii xaaskii asaga isdagaalaanba inay caruurta hooyadood u daayaan oo hadhowti ayakaa kula soo doonanayo lagu dhaho markii carruurta weynaadaan ayakaa kusoo doonanayo laakiin maxaaba halkaas ula sugay ileen waxaaba og tahay dadaaba sugayaba carruurtaada iskoolkii inay bedelaan oo dad kale ka dhigaan hadduu cunug saddex iyo toban sano afar iyo toban sano gaaro aaba ahaan muxuu kaaga baahan yahay ileen intaas saddex iyo toban sano soo koray aaba la'aan ma wuxuu hadda ku bilaaba inuu ku dhegeysto soo ragga xataa meelahaas xataa inay ay ka fikiri karaan
maku dhegeysanaya waxaa xasuustaa marka dhalinyarada ahaa hadda ka hore odaya u turjumay aabbo kamuunka anoo yar waxaa una qaadniga imaaday inaa ciyaalkiisa taanleemu geen waaye waxyaalo badan adiga dhowr xabuu lahaa lix xabuu lahaa meenaa barbale warqad imaanaysa maalin balan balan odaygii waa waa daali maalin dambe wax loogu wacay ona khaatin kamuunka loogu wacay waxaa lagu dhahay su-aale boqol su-aal la wediiyey oo ku adkaatay marka kasoo baxnay shir kasoo baxnay wuu i wediiyey wuxuu yiri niyo meeshan maxaan kasoo doonay maxaan dhahay wuxuu yiri markaa anaga soomaaliya markaa joognu dhahay caruurtan yar yar anaga mau aragnaa boqon yariska nyaanyuura u aragnaa kulaha markay soo weynaadaan markay soo weynaadaan ayaa dad bini'aadam markaasa la dhaqannaa anagaa qaadano maxaa la dhahaa doorkeenna intan yaryar yihiin saddex jir afar jir maxaan dabageliyo kuleey waxaan yiri riska marka waxaa jira meesha doorkeena sax waay soomaali imika la joogo sax waay waxaa kula kulinayo ayeeyo eedo adeer wixnaa faamilkiya isku dhow laakiin inta ma soconayso inta qof walba waa inuu qaataa doorkiisa
programku waa noo soo xirmayaa hal saac ayaan hadda intaan ugu talagalnay waa waktigii uu soo gaaray cabdirashiid hal daqiiqo oo dardaarana kusoo xir kadibna maxamed ayaa noo xiray programka
wallahi waxyaala badan kasoo hadna dardaaran badan ma jiro waa muhiimadda waxa waaye so anaga hadda dadkeena waxaan generation waxaanana ugu horreeyey oo luqadda bartay inta ku dhashay ama ku dhalan gaaray oo luqadda yaqaano systemka fahansan mas-uuliyadda iyo doorka meesha waxay dhabka yaalana og marka waxaa looga baahan yahay annaga inaan extra shaqeyno horta waxaan ahnay generationkii oo liis qoyska khatartaa taagnaa fahanta marka doorkii inaan qaadano waa hata hawshana qabanaysiin iyo hoolaha dadka la mid ah ee qabtaan ururada dhalinyarada dumarka ragga kulli hoola badan oo loo baahan hoolaaseeto laakiin waxaa waa in idinka idinka anagana aan tashanno doorkeena qaadino waayo dadkeena hore waana soo koriyeen diintii waana intay yaqaaneen waana soo bareen culammadii mutamare soo qabteen fahantay waana soo ilaaliyey laakiin intaan kadib waxaa la rabaa dadka luqadda barte oo mas-uuliyadda fahme dhibka og inay hoola badan qabtaan waxaana sugaya male hadda wax badan sheegnay xal badan sheegnay yaa qabanaya meesha wasiiraad jooga iyo ama communeel ansara jooga oo soomaaliya aqoonaysa anagana laga sugaya shaqada marka doorkeena waa qaadanay laakiin si fiican u fahanno dadka naga maqan aan raadin insha allah
cabdirashiid aad iyo aadaa u mahadsan tahay inaa barnaamijka nagala soo qayb gashay wala barnaamij ani siduu saa u arko barnaamij fiican uu ahaayo qiimo badan oo wax ka ogaanay ururkiini iyo waxaa samaysiin waxaad kula dardaarmi lahaydna ku socda waxaa samaynaysiin dadka dhahaayana dumar waa inay la wareysto annakaa soo raadinayno qof dumar oo la wareysto oo mawduucana lagala hadlo dadka commentigana dagaalka joojiyaada leenahay meeshan isku dhibaatadiyaa ku jirnaa waana inaa xal raadino insha allah dadkana daawaday iyo uga commentigu noo soo qorana aad u mahadsan yihiin iyo asalaamu calaykum
caafimaadka daryeelina degenasho